bsmi اllahi الرaxman الraxiim alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin wالsalaatu wasalaamu calaa rasuuli اllah slى اllahu عalayhi wعalى alihi wصaxbihi wslm allahuma wafiqna min alaqwaali wاlacmaali lima tuxibuhu watardaa waxaa dersigeenna caawa uu ka bilaabmayaa aayadda toddobiyo labaatanaad ee suuratu nnamli allah waxau ihi subxaanah qaala sananduru asadaqta am kunta min alkaadibiin waxaynu ku soo dhex jiray qisadii nebi sulaymaan calayhi asalaam iyo hudhud dhex martay markaa hudhudkii markuu yidhi war la hubo ayaan reer saba kaaga keenay ayaa sida ilaahay inooga warramay nebi sulaymaan waxa uu ku yidhi qaala waxa uu idhi sulaymaan sananduru waannu eegi doonaa asadaqta inaad run sheegtay hudhudow am kunta iyo inaad ahaatay min alkaadibiin kuwa beenta sheegaya inaad ka mid tahay waannu eegi idhab tag bikitaabii qoraalkaygan ama warqadaydan la tag haadaa ee kan ah oo fa alqih waxaad ku riddaa oo ku tuurtaa ilayhim iyaga xaggooda qoladaa reesaba ugee warqaddaas humma tawalla dabeed ka jeedso canhum iyaga oo fandur dabeed waxaad eegtaa maadaa yarjicuuna waxay isu celinayaan bal markay warqadda akhriyaan hadalkay isugu jawaabayaanay isu celinayaan eeg oo dhegayso qaalad waxay tidhi markaa haweenaydii waxa weeyaan dadkaa u talinaysay ree saba ee bilqiis waxay ku tidhi yaa ayuha almala-u madaxya weyntiiyey innii aniga ulqiya waxaa laygu soo tuuray ilaya aniga kitaabun kitaab waa warqad ama qoraal qoraalkaasoo kariimun wanaagsan yacnii warqad wanaagsan oo hadal wanaagsani ku qoran yahay ayaa laygu soo riday oo la ii keenay oo waa maxay warqaddu innahu kitaabkaas ama qoraalkaasi min sulaymaana nebi sulaymaan ayuu ka ahaadoo soo diray wa innahu qoraalkaas ay wa inna madmuunah qoraalkaasi waxa uu koobsanayo ee ku jiraana bismi illaahi ay mabduu'un bismi illaah waa mid lagu bilaabay magaca alleh allihii arraxmaani naxariista ballaadhan ku sifaysnaa allihii arraxiimi addoommadiisa u naxariisanayay maxaana ku qoran oo kale allaa tacluu waa an iyo laa oo laysku idqaamay antuna waa tii tafsiiriyada ahayd ee bimacnaa ay ahayd marka allaa tacluu ay laa tacluu baa ku qoran ha iska kay sarraysiinina calaya aniga oo ha iska kay kibrinina oo wa'tuunii ii yimaada haddaan sulaymaan ahay muslimiina idinkoo hoggaansan idinkoo alle u hoggaansan oo rumeeyey ii kaalaya oo ha iskibrinina qaalad waxay tidhi markaa haweenaydii boqoradda u ahayd yaa ayuha almala-u madaxya weyntiiyey aftuunii bal iiga jawaaba oo igala taliya fii amrii arrinkaygan iyo taladaydan bal hadda wax ii tilmaama oo ila taliya maa kuntu anigu ma ahaanin qaaticatan tii goynaysa amran arrintii goosanaysa ma ihi xataa tashhaduunii ay taxduruunii ilaa aad ii timaadaan oo taladiinna aa ii tilmaantaan qaaluu waxay ku yidhaahdeen markaa boqoraddoodii ilan waa ciidankii iyo colkii ka amar qaadanayay eh naxnu annagu uluu quwa xoog kuwa u saaxiib aanu nahay oo maanta awood iyo itaal waynu haysannaa wa uluu ba'sin dhibaato kuwa u saaxiibana waynu nahay dhibkaasoo shadiidin daran yacnii xoogna waynu leenahay dagaalyaqaanna waynu nahay wal amru arrinka iyo taladuna ilayki adiga xaggaagu ahaaday ee fandurii bal eeg maadaa ta'muriina bal waxaadna farayso adigu ka fiirso oo na amar annaku waanu ku adeeciye qaalat markaa waxay ku tidhi ina almuluuka boqoradu idaa dakhaluu markay galaan qaryatan magaalo markay galaan afsaduuhaa waa fasahaadiyaan magaaladaas wa jacaluu waxaanay ka yeelaan acizata ahlihaa ehelkeeda kuwa ugu sarreeya ee madaxda u ah waxay ka yeelaan adillatan kuwa dulliyo kuwa ugu hooseeya ah wakadaalika sidaasi aan idiin sheegay ayaana yafcaluuna sameeyaan boqorradu markay magaalooyinka galaan wa innii aniguna mursilatun tii u diraysaan ahay ilayhim iyaga bihadiyatin hadiyad baan u dirayaa oo fanaadiratun dabeed waxaan eegayaa bima yarjicu waxay la soo noqdaan almursaluuna kuwa la diray een hadiyadda u dhiibay bal waxay la soo noqdaan ayaan eegi oynu ku tala goosan falammaa jaa'a markuu u yimid sulaymaana sulaymaan faacilkii baa meesha ka maqan oo ayirasuulu kii la diray weeyi falammaa jaa'a ayirasuulu kii la diray markuu u yimid sulaymaana sulaymaan markuu u yimid kii hadiyadda loo soo dhiibay qaala waxa uu ku yidhi sulaymaan atumidduunanii oo ma waxaa ii siyaadinaysaan oo ii kordhinaysaan bimaalin xoolo famaa aataaniya allaah ilaahay waxa uu siiyey ee nebinimada iyo mulkiga iyo boqortinimada ah ayaa khayrun ka khayr badan mimaa aataakum wuxuu idin siiyey adduunye ah bal iskaba dhaaf hadiyadiinna iyo arrimihiinna adduunye e antum idinku bihadiyatikum hadiyadiinna ayaa tafraxuuna aada ku farxaysaan taasaa wax moodaysaan irjic noqo ayuu ku yidhi kii lasoo diray hadiyadda watay ilayhim iyaga dib ugu noqo falana'tiyannahum wallee waxaanu ula iman oonu ula iman oonu ula iman bijunuudin ciidan iyo col baanu gelin oonu ula tegi ciidanka oo laa qibala ay laa daaqata awoodi lahum iyaga aanay ugu sugnayn bihaa ciidanka col aanay u birdhigan karin ayaannu wallee ula tegi walanukhrijannahum wallee inaannu ka saari oonu ka saari minhaa ay min bilaadihim beledkooga iyo dhulkooda ree saba qabiiladoodana sabun baa la odhan jiray beledkoodana yacni waxaa lagu idlaaqaa uun magaca qabiilado ardu saba markaa waanu ka bixin dhulkooda nimankaa ree saba degaankoodaa saba waanu ka saari adillatan xaal ay yihiin kuwa dullaysan walxaal hum iyagu saakiruuna kuwa liita ay yihiin qaala waxau idhi markaa sulaymaan yaa ayuha almala'u jameecaadkiiow waa kooxihii ciidanku u talinaya sulaymaan ayuu la hadlayaa oo uu leeyahay jameecaadkan ow ayukum kiineebaa ya'tiinii ii keenaya oo iila imanaya bicarshihaa sariirteeda boqortooyada yaa halkan iigu keenaya qabla an yaatuunii intaana ii iman iyada iyo colkeeduba muslimiina xaala ayhiin kuwa hoggaansan yacnii intaanay ii iman iyagoo hoggaansan ka hor yaa carshigeeda halkan iigu keenaya qaala waxau idhi cifriitun mid xoog badan oo min aljinni jinkii ka mid ah wa alqawiyu min aljinni ka awoodda adag markaa mid adagoo xoog badan oo jinkii ka mid ah ku yidhi sulaymaan ilin colkiisa iyo ciidankiisa ayaa jin iyo insi iyo dad iyo dunyo iyo dugaagba ay ka mid yihiin iyo xayawaanbe waxa uu ku yidhi kaasi ana aniga ayaa aatiika kuula iman sulaymaanow bihi carshigaasi anaa kuula iman oo kuu keeni qabla an taquuma intaanad ka kicin min maqaamik meeshaadan aad fadhidee dadka ku kala xukumaysa intaanad kaba faaruqin anaa halkaa kuugu keeni wa innii anigu ayuu idhi cifriidkaasi jinniga ahi calayhi ay calaa xamlih sariirtaa boqortooyada inaan soo qaado laqawiyun mid u xoog iyo awood badan oo awood u le baan ahay aamiinun ay ma'muunun laguna aaminay mid xoog iyo cududna u leh ammaanana lahoo waxa jawaahir iyo macaadin ku jirta aan waxba ka yacni qaadanayn ama waxba aan ka luminayn ayaan ahay oo awood iyo ammaano kulansaday qaala waxa uu yidhi alladii kii cindahu agtiisa uu ku sugnaa cilmun ogaal uu ku sugnaa oo min alkitaabi kitaabka uu og yahay kii kitaabka aqoonta u lahaa wuxuu yidhi waa kitaabkii towraade ana aniga ayaa aatiika kuula iman sulaymaanow bihi carshigaas qabla an yartadda inta aanu kugu soo noqon ilayka adiga darfuka araggaaguba intaanu kugu soo noqon macnaha ilbiriqsi waxaad mar eegto intaan ishba dib kuugu soo noqon anaa kuu keeni baa u yidhi falamaa ra'aahu falamaa ra'aa markuu arkay waxa weeyaan sulaymaan hu carshigii markuu arkay mustaqiran xaal uu yahay mid ku sugan cindahu agtiisa isla markiiba ilbidhiqsigiiba markuu arkay carshigii oo ag yaalla qaala waxau ihi sulaymaan haadaa kani ay ilityaanu bihi yacni carshigan in la keenaa min fadli rabbii rabbigay deeqda uu igu galladaystay ayaa ay ka mid tahay maxaanu alla iigu galladaystay fadligaas liyabluwanii si uu ii imtixaamo a ashkuru inaan mahad noqon ilaahay mahadiyo am akfuru iyo inaan ka gaaloobo ayaa laygu imtixaamayaa waman shakara ruuxa ilaahay u mahadnaqa ee nicmada iyo wuxuu ku galladaysto u galo ku mahadiya rabbi fa innamaa yashkuru waxa uu u mahadnaqayaa uunuu u shukriyayaa linafsih ay linafci nafsi naftiisa waxtarkeeda iyo dheefteeda ayuunbuu u mahadnaqayaa oo macnaha mahadnaqa dheefta ka dhalata isagaa u aayoo guranaya waman kafara ruuxa ka gaalooba fadliga iyo nicmada rabbi u galo fa inna rabbii rabbigay haniyun waa mid ka deeqtoomay oo ka maarmay waxa weeyaan kaa shukrigiisa ay haniyun can shukri ilaahay shukrigiisa waa ka deeqtoomay oo dee uma baahna kariimun ilaahay waa mid haddana deeq badan oo waa kaa kaa ku kufriyaya ee kufriga iyo gaalnimada gelaya haddana waa kaa ku galladaysanaya nicmada aan u diidayn deifkiiyo adduunyada marka la joogo marka ilaahay waa mid ka deeqtoomay khalqiga haddana deeq badan qaala waxau idhi sulaymaan nakiruu u bedela lahaa iyada haweenaydan boqoradda u ah qolka yacni qoladaas bal hadda u bedela carshahaa sariirteedii u bedela ila intaanay uba iman sariirtii waatan loo keenay sulaymaan ee ay kaba soo hormartay markaa bal siday u taallay iyo waxyaabihii lagu qurxiyey wax ka bedbedela nandur waxaynu eegi atahtadii bal inay ku hanuunto garashadiisa carshigan am takuunu iyo inay ahaato min aladiina kuwa laa yahtaduuna ay ilaa macrifatii garashadiisaba aan ku hanuunayn aan ku hagaagay bal hadda waxaynu eegi inay garato iyo inay garan weydo falammaa jaa'at markay haweenaydii timid qiila waxaa lagu yidhi ahaakadaa ma sidan oo kale ayuu ahaa carshuki carshigaagii qaalat iyaduna waxay tidhi ka'annahu waxabad moodaa waaba isagiio huwa isaga laftiisii ah ma sidan oo kaluu ahaa baa la yidhi oo iyaduna waxay tidhi waxabad moodaa laftiisii waxau ihi markaa sulaymaan wa uutinaa waana la siiyey alcilma cilmiga min qablihaa iyada horteed wa kunnaa waxaananu ahayn muslimiina kuwa hoggaansan oo rabbi rumeeyey wa saddahaa waxa haweenaydan ka hor joogsaday towxiidka iyo cibaadada rabbi oo ka manciyey maa wixii kaanad ay ahayd tacbudu mid caabudda min duuni illaah ilaahay sokadii waayo innahaa iyadu kaanad waxay ahayd hiya iyadu min qowmin qola ayay ka mid ahayd qoladaasoo kaafiriina gaala ah qiila waxaa lagu yidhi markaa lahaa iyadii udkhulii waa markay timid udkhulii gal assarxa sartan ama dhiskan dheer gal baa la yidhi falammaa ra'athu sarxigii ama dhiskii markay aragtay xasibadhu waxay u malaysoy mooday lojatan mawjad biyo ah ayay mooday mool biyo oo aada u gundheer inay ku soo baxday mooday wa kashafat waanay fayday can saaqayhaa labadeedii kub ayay fayday oo waadigan biyo dhex qaadee marada ka faydoo kor uga qaad ayay istidhi qaala waxa uu ku yidhi markaa sulaymaan innahu sarxigan ama dhiskani sarxun dhismo weeyi dheer dhiskaasoo mumaradun mid la malaasay oo la simay oo isku siman oo sibibixa ah kaasoo min qawaariira quraaradana ka samaysan waa dhiskaas siman ee sallaxa ee siman ee quraaradaha haddana ka samaysan ama mumaradun min qawaariira qawaariir ama quraarado mid la mariyey oo lagu sameeye weeyi qaalat markaa waxay tidhi rabbi yaa rabbi rabbigayow innii anigu dalamtu waan dulmiyey nafsii naftayda oo gaalnimada aan galay iyo shirkiga alla ilaahay naftayda waa ku dulmiyey wa aslamtu waanan hoggaansamay bay tidhi maca sulaymaana sulaymaan la jirkiisa ayaan hoggaansamay oo lilaahi alla ayaanu hoggaansamay allihii rabbilcaalamiina caalamiinta oo dhan rabbigooda ahaa walaqad arsalnaa wallaahi laqad arsalnaa waanu diray ilaa hamuuda reer hamuud waxaanu u diray akhaahum walaalkoodki walaalkood waa akhaahum fi nasab ilan diinta waa ku kala duwanaayeene akhaahum walaalkoodii iyaga ka dhashay xagga nasabka walaalka kula ahaa ayaanu u diray saalixan ee nebi saalix ahaa maxaananu la diray an icbudullaah ay bian icbudullaaha ilaahay keligii caabuda ku dha ayaanu la diray fa idaa hum waaba iyagoo reer hamuud markiiba fariiqaani laba kooxood ah laba qaybood ugu qaybsamay kuwa rumeeya iyo kuwa beeniya labada qaybood oo yakhtasimuuna doodaya oo haddana murmaya qaala waxa uu ku yidhi markaa saalix yaa qowmi reetolkayow lima tastaajiluuna maxaad u degdegsanaysaan bisayi'ati ta xun ee cadaabka ah qablal xasanati ta wanaagsan horteed oo raxmadda ah bal waxaad cadaabka u degdegsanaysaan maxay tahay eed u leedihiin waxa weeyaan cadaab noo keen runtaa hadday tahay miyaa raxmad rabbigiin weydiisataan ama lima tastacjiluuna maxaa u degdegsanaysaan bisayi'ati ay bilmacsiya macsiyada iyo dembiga qabla alxasanati ta wanaagsan horteed oo taacada iyo diinta ah lowlaa tastakfiruuna allah ay hal laa tastakfiruuna allaha maxaad ilaahay dembi dhaaf u weydiisan laadihiin lacallakum turxamuuna likay turxamuu si laydinku naxariisto qaaluu waxay yidhaahdeen idtayarnaa waanu baasaysannay bika adiga saalixow iyo wa biman macaka cidda kula socota ee la jirkaaga aba qaala waxau idhi markaa saalix daa'irukum baaskiinna iyo balaayadiinnu cinda allaah ilaahay agtiisay ahaatay oo allah idiin qadaroo idiin qorsheeyey bal iskaba dhaaftaase antum idinku qowmun qole ayaa tihiin qoladaasoo tuftanuuna la imtixaamayo wa kaana waxa ku sugnaa filmadiinati magaalada waa madaa'inu saalixoo magaaladoodii madiinatulxijri waa halkay degganaayeen ee xijri la odhan jiray ee waxa weeyaan xijaas iyo shaam u dhaxaysay waa magaaladoodaas madaa'inu hamuud wa kaana waxa ku sugnaa filmadiinati magaalada reer hamuud ee madiinatulxijri waxaa ku sugnaa waa diyaaru hamuude tiscatu rahtin sagaal qof baa ku sugnaa sagaalka qof oo yufsiduuna fasahaadinaya fil ardi arlada dhexdeeda oo walaa yuslixuuna aan waxba hagaajinayn qaaluu waxay yidhaahdeen sagaalkii nafar ee ku kulmay fasaadka iyo foolxumada ayaa waxay yidhaahdeen taqaasamuu isdhaarsada billaahi alla isku dhaarsada oo maxaad isku dhaarsanaysaan lanubayitannahu walle inaannu miri oo aannu miri goor habeennimo saalix iyo wa ahlahu ehelkiisaba macnaha intii raacdayba humma lanaquulanna dabeed waxaannu ku odhan doonnaa liwaliyi saalix xigtadiisa waxaannu ku odhan doonnaa kuwii dhiiggiisa lahaa hadday dhiigga noo soo doontaan waxaannu ku odhan doonnaa maa shahidnaa mabaanaan xaadirin mahlika ahlihi ehelkiisa meel lagu halaagay oo lagu baabi'iyey annaku maanaan xaadirin goobjoogna kamaanaan ahayn wa innaa annagu la saadiquuna kuwa run sheegayaanu nahay marka waxay yidhaahdeen arrintaa isku dhaarsada oo goor habeennimaa iyagoo hurda aynu hurdada ku miro oo aynu ku layno alla waxau ihi wamakaruu way shirqooleen saalix iyo ehelkiisii makraa shirqool wa makarnaa annana waa shirqoollay makraa shirqool wal xaal baanu shirqoollay hum iyagu laa yashcuruuna aanay dareensanayn iyagoon war iyo wacaal isku hayn oo iska baraadla oo isle waxba idin qaban doontaan ayaa iyaga halkoodii lagu halaagay markaa shirqoolka ay dhigeen ku ka daran baa lagu dhigay oo ilaahay baa arkayoo awood u leh alla waxau idhi markaa fandur bal hadda eeg nebi moxamedow waa eegmo fiiro iyo wax ku qaadasho xambaarsane kayfa kaana siday ahaatay caaqibatu makrihim shirqoolkay dhigeen cidhibtiisii bal halkay ku dambaysa eeg oo halkay ku dambaysay annaa dammarnaahum waxaad ka dhigtaa khabar mubtadihiisii maxduuf yahay oo masderka laga dhalaalinaya ayaa khabar noqone wahya caaqibada iyo cidhib xumada makrigoodii ka dhalatay waxay ahaatay annaa dammarnaahum ay tadmiirunaa iyaahum baabi'intaannu baabi'innay iyaga iyo wa qowmahum qowmkoodiiba ajmaciina xaal ay yihiin dhammaantood macnaha cidhib xumadii ka dhalatay shirqoolkoodu wuxuu noqday inaannu iyaga iyo qoomkoodiiba burbur iyo baaba ka dhignoonu halaagnay haddii innaa la akhriyana dee waa jumlo istinaafiye ahoo waxa weeyaan la tilmaamayo cidhibtoodii waxay noqotay oo innaa dammarnaahum annaku waanu baabi'inoo waanu halaagnay iyaga iyo wa qowmahum qowmkoodiiba ajmaciina xaalaayihiin dhammaantood alla waxaa idhi fa tilka taasi buyuutuhum guryahoodii weeyi khawiyatan xaal ay tahay mid madhan oo haawanaysa oo dee la baabi'iyoo la halaagay ehelkeedii bimaa dalamuu ay bisababi dulmihim dulmigay sameeyeen dartii ayaa waxa weeyaan ay ku haawanaysaa oo dee ehelkeedii lagu halaagay guryihii saasay u madhan yihiin oo faaruqu yihi fa tilka taasi buyuutuhum guryahoodii weeyi khawiyatan xaal ay tahay mid madhan oo haawanaysoon cidla ciirsila ah maxay u madhan tahay oy faaruq u tahay bimaa dalamuu ay bisababi dulmihim maadu waa masdariyo yacnii dulmigooda dartii ayay la haawanaysaa oo dee iyagii baa la halaagay oo madhay alla waxau idhi inna fii daalik madkuurkaa la soo sheegay waxa idinku sugan la aayatan calaamo weyn oo lagu cibro qaato liqowmin qole ayaanay ugu sugan tahay kuwaasoo yaclamuuna wax kala garanayo cilmi leh ninkii cilmi leh alla ilaahay wuxuu ku cibro qaato calaamada ayaa halkaa ugu sugan alla waxau idhi wa anjaynaa waanu badbaadinnay alladiina kuwii aamanuu rumeeyey yacnii rasuulkoodii saalix oo wa kaanuu ahaaday yattaquuna kuwa alla ka baqaya kuwii rasuulkooda rumeeyey rabbigoodna ka cabsaday ee camal wanaagsan sameeyey kuwaa waannu badbaadinnay dee badbaadada kuwaa la badbaadiyey iyo halaagga daalimiinta la halaagay calaamo weyn oo lagu cibro qaataa ku sugan alla waxau idhi wa luutaa ay wadkur xusnabi allow dadkana xasuusi luutan ay qisata luutin nebi luud qisadiisiina dadka uga qiso id wakhtigiina uu qiso ah ama ka beddel oo id wakhtigii xus qaala uu yidhi luud liqowmihi qowmkiisa uu ku yidhi ataatuuna ma waxaad la imanaysaan alfaaxishata ma wixii foolxumada badnaa ayaa la imanaysaan walxaal antum idinku tubsiruuna aad arkaysaan oo weliba idinkoo istaawanayo hortiinna aad ku samaynaysaan waa marka yacni macna ru'ya basarkan lagu macneeyo cilmiyana waa laga dhigi karaa oo wa antum tubsiruuna idinkoo og foolxumada u leeyahay miyaa haddana ku dhiiranaysaan inaad ku dhacdaan ficilkaa foosha xun a innakum idinku lata'tuuna ma waxaa u tegaysaan alrijaala ragga miyaa u tegaysaan shahwatan shahwad darteed miyaa rag wax ugu doonanaysaan min duuni nnisaa haweenka sokadood oo haweenkii intaa ka tallaabsataan iyo dumarkii miyaa rag waxu doonanaysaan bal iskaba dhaaf arrinkaase antum idinku qowmun qole ayaa tihiin kuwaasoo tajahaluuna aan garanayn oo jaahil ka ah ay caaqibata ficlikum foolxumada ficilkiinnan iyo waxa ka dhalanayaydaan garanayn waxaynu weli ku dhex jiraa qisadii nebi sulaymaan calayhi salaam markaa hudhudkii uu markii hore yacni hadidaaddii hanjabaadda loo soo jeediyey ee dabeed cudurdaarkiisii ka dhigay nimankaa reer saba inuu u tegay war lahubana ka keenay ayaa sulaymaan waxa uu ku yidhi waannu eegi inay runtaa tahay iyo inay beentaa tahay warqad ayuu markaa u dhiibo wuxuu yidhi warqaddan qaadoo ugeeh awaamir iyo talooyinna waa la siiyey oo waxauu yidhi uma tawalla canhum warqadda markaad u dhiibto ka jeedso macnaha aadaabtii waxaa ka mida la amray warqaddaad u dhiibta haysdultaagiina dee ka baydh oo dhinac uga yar joogso haddana ha ka fogaane fandur maadaa yarjicuun waa warka iyo xogta inuu heluu dee u keeno hana ka fogaane bal hadda markay warqadda furaan jawaab celinta iyo waxay isu celinayaanna eeg si aad war uga keento dabeed sidii buu yeelay dee haweenaydii boqoradooda ahayd waxay ku tidhi yaa ayuha almalaw innii ulqiya ilaya kitaabun kariim waxay tidhi madaxyo weyntiiyey kitaab sharaf badan baa la ii keenay almala waxaa la yidhaha ashraafu alqowm qoomka kuwa ugu mudan ayaa la yidhaah ee maal ama madaxtinimo ku hogaamiya waxa mala-na loo yidhi liannahum yamla-uuna alcuyuun indhaha ayay buuxiyaan waa indha buuxis marka waa kuwa dadka ugu mudan ee xagga maalka iyo madaxtinimada ku hogaamiya ayaa mala la yidhaah marka madaxyaweyntoodii ayay u dhawaaqdo ay ku tidhi kitaab sharaf badan baa la ii keenay waxaa la tilmaamay haddana kitaabkaas madmuunka iyo wuxuu xambaarsan yahay oo inahu min sulaymaana wa inahu bismi illaahi araxmaani araxiim anlaa tacluu calaya waatuunii muslimiin wixii ku yaallay bay ku akhrido u sheegtay oo kitaabku wuxuu ka kooban yahay marka hore dee waxaa lagu bilaabay bismi illaahi araxmaani araxiim allah magaciisa arraxmaani allaha sida guud u naxariista arraxiimi sida gaarkaana u naxariista sidaa waa lagu macneeyaa oo naxariista caamka ee gaal iyo islaamba ka dhaxaysa ilaaha naxariista adduunyada naxariista khaaska waa mu'miniinta ilaaha naxariista aakhiro wa kaana bilmu'miniina raxiima amaa waxaad ku macnaysaa raxmaanna duu raxmatin waasica raxiimna duu raxmatin waasila oo allaha raxmadda ballaadhan ku sifaysan arraxmaan sifo daati ah allaha alraxiim addoommadiisa u naxariisanaya waa sifo ficliya oo addoommada u gudbasee waa allaha addoommadiisii naxariista gaadhsiinaya waxaa kaloo ku yaalla dee innahu min sulaymaana oo jihaduu ka yimid ah sulaymaan ayuu ka socdaa kitaabkani waxaanu kitaabku xambaarsan yaho oo ku qoran anlaa tacluu calaya waatuunii muslimiin waa hadal kooban haddana macnihii ku dhammaystiran yahin waxba ka dhinay ha iska kay kibrinina ee idinkoo hoggaansan ii kaalaya amarkaasaa ku yaalla intiibay markaa u sheegtay waxay ku tidhi iyadoo weliba talada sii weydiinaysa bal hadda arrinkaygan igala taliya arrin aydaan idinku xaadirin goosan maayee waxay sarbeeb ugu sheegeen dagaal in la qaado si cad ma ugumay sarine way u sarbeebeen oo waxay yidhaahdeen naxnu uluu quwatin wa uluu ba'sin shadiid dee haddaan dagaal qaadayno xoog iyo awood dagaal iyo dhiiranaan iyo dagaal yaqaaninba waanu nahay taladana adaa lehe bal waxaad nafaraysa aduu ka fiirso halkaa iyagu waxay u sarbeebeen yaanay u sarinbe eh dee xaalad dagaal in la galo laakiin dee way ka caqli badnaydoo dagaalkii iyadu lamay qaadan waxaanay ku tidhi ina almuluuka idaa dakhaluu qaryatan afsaduuha wa jacaluu acizata ahliha adillatan wakadalika yafcaluun waxay ku tidhi war boqorradu magaalo hadday galaan way fasahaadiyaan kuwooda sarena waxay ka yeelaan kuwo hooseeyo dulli ah wakadaalika yafcaluuna sidaa aan idiin sheegaanay sameeyaan waa marka wakadaalika yafcaluunada laga dhigo xikaayada hadalkii yacni boqoradan bilqiis lafteeda in wakadaalika yafcaluuna min kalaamiha yahay oo calaa sabiili alxikaaya laynooga warramaya hadalkay tidhi wakadaalika yafcaluuna waxaa kaloo lagu fasiray maye wakadaalika yafcaluuna xikaayadii hadalkeeda ma aha waa ibtidaa'an hadal hor loo ilaahay bilowday oo iyadoo loo sugayo waxay iyadu tidhi ayaa allah waxa uu leeyahy wakadalika yafcaluun sidaasay sameeyaan marka waa taqriiran liqowliha hadalkeedii baa la sugaya oo boqorradu hadday meel galaan sidaasay sameeyaan dabeed waxay tidhi wa innii mursilatun ilayhim bihadiyatin fanaadiratun bima yarjicu lmursaluun hadiyadna waa u dirayaa oo bal waxay soo celiyaan waan eegi marka culimmadu waxay yidhaahdeen dee hadduu boqorun yahuunu nebi ahayna hadiyaddiisa wuu iska aqbali hadduu nebi lasoo diray yahayna aqbali maayo waanse ku eegiyo hadiyadanaan dirayaa falamaa jaaa sulaymaana qaala atumiduunanii bimaalin famaa aataaniya allahu khayru mima aataakum bal antum bihadiyatikum tafraxuun mar alla markii rasuulkii ay dirtay uu sulaymaan hadiyaddii u keenay ayuu yidhi aniga maxoolaa ii kordhinaysaan alla wuxuu i siiyee nebinimadu ugu horrayso iyo boqortinimadu ayaa wixiina ka mudan oo ka khayr badan idinkaa hadiyaddiinnan wax weyn moodayo ku faraxsane waxau idhi irjic ilayhim falanaatiyannahum bijunuudin laa qibala lahum biha walanukhrijannahum minha adillatan wa hum saakiruun ninkii waxa weeyaan rasuulkii lasoo diray hadiyadda waday noqo buu yidhi wallee ciidan aanay awood iyo itaalu lahayn ayaanu gelin baradoodana waannu ka bixin iyagoo dulaysan laa qibala jalaaluddiin almaxalli wuxuu odhanayaa ay laa taaqata awood iyo itaaltoona anaanu hayn ay anigu hayn nimankaas intaasi markay dhacday ayaa sulaymaan waxa uu yidhi yaa ayuha almalaw ayukum yaatiinii bicarshiha qabla an yaatuunii muslimiin waxay culimmadu yidhaahdeen waxaa la dareensiiyey ama loo sheegay ama ciidamadiisii dee waxa weeyaan kuwa duula iyo kuwa yacni jin iyo insiba dee iyo wax walba way u khidmaynayeen marka dhinac war ka soo gaadhayba wuxuu ogaaday inay soo ambabaxeen oy soo socdaan markaasuu yidhi war intaanay ii iman iyagoo hoggaansan yaa carshigeeda horta yacni intaanay iman ka hor yaa carshigeedii ii keenaya dee cifriid oo mid xoog badan oo jinka ka mid ah ayaa yidhi meeshaadaa intaanad ka kicin baan kuu keeni awood iyo ammaanona waa u leeyahay yacni waxa uu cabiray laba sifo oo muhim u ah qofka wax loo igmanaya ama xil qabanaya laqawiyun amiin yacni awoodna waa u leeyahi o dee daciif maaha taag daran awoodda ammaanana way ula socotaayoo dee mid khiyaamo iyo musuq maasuq samaynaya ma aha marka qof kasta oo wax isu soo taagaya laabudda min alquwati waalamaana horta awood waa inuu leeyahi waxaan qaban karo nin walbana naftiisa isagaa og bal ilinsaanu calaa nafsihi basiira waxaanad awoodiyo itaalu lahayn ha isku qaadin nabigu sala allahu calayh wasalam abudar waa kii ku lahaa innaka daciif cidna ha kala xukumin daciif baa tae halkaa waxaad ka garanaysaa qofku dee isagoo weli ilaahay ah oo la doortay ayaa haddana mawaahibtiiyo kartida ilaahay baa bixiya isagoo weli ah ayaanu haddana awoodi karayn laba inuu kala saaro waa wax suuragala marka waa inuu awoodna leeyahay qofka uu wax ku kala saari karo waxna ku qaadi karo ammaanadeediina waa inuu leeyahay oo xoog keliyana waxba kuu tari maayo ammaano keliyana waxba kuu tari mayso adoo ammaano le haddaad daciif tahay waxba adeer ha isku qaadin ammaano keliya kuguma filla awood waa inaad u leedahay iyo karti iyo kafaao waxa lagu igmada aad ku qaban karto sidaa darteed nebi muuse labadii hablood ee waxa weeyaan xoolaha uu waraabiyey labadii hablood markay aabbahood u tageen waa kuwii ku yidhi markii madyan u tegey yaa abat ista'jirhu ina khayra man ista'jarta alqawiyu alamiin aabbahayow ninkan shaqaalo nooga dhig inoo adeego inoo khidmeeya waayo cid la shaqaalaysto wax loo dirto waxa ugu khayr badan ka awooddana ule camalka inuu qabto ammaanadana ule wixii loo igmado inuu ilaaliyo marka had iyo jeer qofka camal qabanaya awooddiina waa inuu u leeyahay oo waxaanu kara inaanu isku qaadin ammaanadiina waa inuu u leeyahay oo qof toosan uu yahay markaa cifriid markuu yidhi anaa awood iyo ammaanoba u leh oo meeshaada intaanad ka kicin baan kuu keeni sulaymaanow ninkii kitaabkan yaqaanay baa waxa uu yidhi ana aatiika bihi qabla an yartada ilayka darfuk yacnii ishaadu araggaagu intaanu kuu soo noqon ka hor baaban kuu keeni oo shay markaad eegteed isha ku dhufato ishaa aad ku dhufatay intaanay kugu soo noqon ayaaban kuu keeni kor haddaad cirka u eegta ishu intaanay kugu soo noqon isha biligteeda macnaha ilbiriqsi baan kuugu keeni maxaa uu yahay ninkan markaa cindahu cilmu min alkitaab yani tafaasiirtu magacaan iyo asmaa bay sheegaan kolley wax daliiloo sugaya aanu jirin waxaa kaloo la tilmaamaa in loo jeedo alladii cindahu cilmun min alkitaabi kuu doona ha noqdo dee lama cayimin mar haddaan kitaab iyo sunnada laynoogu magacaabin dee muhiimad badani kuma jirta in la magac dhabe eh laakiin kan waxa weeyaan hadalkan ku hadlay cindahu cilmun min alkitaab waxaa looga jeedaa kitaabkii towraad ahaa buu wax ka yaqaanay taa waa lagu fasiray waxaa kaloo lagu fasiray cindahu cilmu min alkitaab wuxuu yaqaanay ismul acdamka magaca ilaahay ee acdamkee weyn ee idaa duciya bihi ajaaba wa idaa su'ila bihi actaa magaca alleh ee haddii wax lagu weydiisana uu siiyo haddii lagu baryana uu aqbalo kaasuu yaqaanay marka markiiba ismul acdamkiibuu ilaahay ku weydiisto isla daqiiqadii ilbidhiqsigiiba dee waa taalkaa waxa weeyaan uu soo dhigay markii uu arkay markaa sulaymaan ilbidhiqsigiiba carshigii oo ag yaalla wuxuu yidhi haadaa min fadli rabbi halkaa edab baynu ka qaadanaynaa muhiimaho haddii nicma kuu soo korodho haddii wanaag kugu soo darriyuu kuu soo cusboonaado waxba ha isqaadaninoo ha kibrine waxaad tidhaa haadaa min fadli rabbi maaha awooddaad iyo xooggaagiyo xeeladaada sulaymaan mar alle markuu carshigii isha qac ku siiyuu arkay ayuu yidhi haadaa min fadli rabbi yacnii in carshigaa la keeno weliba intaa lagu keenaa waa deeq ilaahay aniga igu galladaystay weliba cilladii iyo sababtii buu sii raaciyey oo liyabluwanii a ashkuru ama akfur waxaa laygu imtixaamayaa inaan allaha nicmadaa igu galladayste ku garto iyo dee inaan ka gaaloobo ayaa laygu imtixaamayaa wuu sii faahfaahiye oo waxa uu yidhi waman shakara fa innamaa yashkuru linafsi ninka mahadnaqee nicmada alla ku galladaysta gartaa naftiisuu u mahadnaqay oo macnaha mahadnaqa dheefta ka dhalata isaga ayaa u aayayo guranaya midhaha wanaagsan waman kafara fa inna rabbii haniyun kariim ruuxa ka gaaloobee garan waaya galladda ilaahay u galayna ilaahay waa ka maarmay horta mahadniqiisa uma baahna fa ina allaha haniyun can shukri mahadniqiisa ilaahay waa ka deeqtooma uma baahna marka horeba ilaahay uma baahnayne mahadnaqu isaguu wax u taraya addoonka isagii hadduu garan waayo isagay u daran tahay ee cid kale wax ku yeeli maayo waana kariim ilaahay oo isagoo addoonku nicmadii ilaahay ka gaaloobay ayuu haddana ku galladaysanaya oo haniyun can shukrihi kariimun bilifdaali calaa man yakfuruhaa wuxuu odhanayaa jalaaludiin almaxalli ilaahay shukrigiisana waa ka deeqtoomo uma baahna haddana waa deeqsi oo kaa ka gaaloobayuu ku galladaysanaya adduunyada dabeed waxau yidhi sulaymaan si haweenayda caqligeeda iyo garaadkeega loo imtixaamo oo loo qiyaaso ayuu yidhi nakiruu lahaa carshahaa nandur atahtadii am takunu min aladiina laa yahtaduun wuxuu yidhi sariirteedan u bedela oo qaabkay u taallay iyo wixii lagu qurxiyey iyo siday ahayd bal hadda sifaadkay lahayd wax ka bedela waynu eeganaa inay garatiyo inay garan weydo mar alla markay timid ayaa waxaa lagu yidhi ahaakadaa carshuki ma sidan oo kale ayaa sariirtaadu ahayd hadda eeg lama odhan ahaadaa carshuki ma kanaa carshigaagi ilaa nacam bay odhan lahayd tashbiih baa lagu weydiiyey iyagoo ekaysiinoo adawaatu tashbiihna waa la geliyo ahaakadaa ma kan oo kale ayuu ahaa carshuki carshigaagi iyaduna asluubkii lagu su-aalay asluubkiisii bay ku jawaabto waa caqli badnayd iyadiina waxay tidhi kaannahu waxabad moodaa waaba isagiyo huwa isaga laftiisii ah jalaaludiin almaxalli waxau odhanayaa wa shabbahat calayhim kamaa shabbahuu calayha waxay ugu shabbahday siday iyada ugu shabbaheen macnaha siday iyada tashbiiha iyo u ekaysiinta u adeegsadeen ayay iyaduna tashbiih iyo u ekaysiintii laftiisiiba adeegsatay oo ay caqli badnayd waayo waxaa lagu yidhi ahaakadaa ma sidan oo kala lama odhan makana haabay odhan lahayd iyadiina waxay tidhi un kaannahu hu waabad moodaa isagii oo kale waa tashbiiha tashbiihiisii markuu arkay inay dee macrifo iyo garasho leedahay ayaa sulaymaan wuxuu yidhi wa uutiina alcilma min qabliha wa kunna muslimiin iyada horteed ayaa garasho iyo cilmiba nala siiyo annaku waa hogaansanayn marka macnaha dee inay macrifo leedahay ayuu ishaarayaa min qabliha iyada horteed baa cilmiga nala siiyey wasadaha maa kaanat tacbudu min duuni illaahi inahaa kaanat min qowmin kaafiriin waxa uu tilmaamay sulaymaan gabadhan waxa ka hor joogsaday cibaadada iyo tawxiidku inay ahayd asnaamtay ilaahay sokadii caabudayaan oo dee cadeedii iyo waxay u sujuudayeen waayo gaalay ka tirsanayd waxaa lagu tilmaamayaa inahaa kaanat min qowmin kaafiriin qofku bulshada iyo cidda uu la joogo dhaqankoodu wuu saameeyaa marka macnaha waxaa la tilmaamayaa dee maadaama ay qoom kufaaroo mushrikiina ka mid ahayd dee shirkigii unbay la walaaqanaysa walidaalika qofku intuu ka fogaan karo bulshada xun waa inuu ka fogaadaa si aanu dee wuxuuda ugu dhicin inta uu u dhowaan karo dadka wanaagsan waa inuu u dhowaadaa si uu ugu daydo waayo had iyo jeer qofka bulshada iyo cidda ku xeeran iyo degaanka uu degan yahay raad iyo saamayn bay ku leedahay waxaa lagu yidhi markaa haweenaydii udkhuli sarxa falamaa ra'athu xasibatu lujatan wa kashafat can saaqayha waxaa la soo geliyay dhismo dheer oo gebigiisuba quraarada oo hoostana biyo ay qulqulayaan marka maadaama dhiskan ay dul maraysee halkan la yidhi biriishkan ama meeshan la yidhi soco oo mar maadaama ay tahay meel simanoo wada quraarada hoosteedana biyo ay qulqulayaan waxay mooday biyahan dee quraaradii iyo sawirkii markay eegtay iyadu waxay mooday meeshan ay maraysaaba dee mawjad bada inay tahay oo maryihii ka laabaystidhi markaasuu sulaymaan ku yidhi maaha halkani biyo eh waa dhisme quraarad ka kooban oo ka samaysan oo hoostiisana ay biyo qulqulayaan markaasay tidhi innii dalamtu nafsii wa aslamtu maca sulaymaana lilaahi rabbi alcaalamiin way islaamtay waxay tidhi wallee naftayda horaan u dulmiyey laakiin imikaan ilaahay u hoggaansamoon sulaymaan raacay kadib ilaahay wuxuu inoo tilmaamay qisatu nabiy llaahi saalix maca qowmihi hamuud qisadii nebi saalix iyo hamuud dhex martay oo allah waxau ihi reer hamuud waxaanu u diray walaalkoodii ka dhashay ee la nasabka ahaayee nebi saalix waxaananu la diray inuu ku yidhaahdo ilaahay keligii caabud oo cid kale cibaadada ha la wadaajinina fa idaa hum fariiqaani yakhtasimuun dee markiiba waaba iyagoo laba kooxood oo is haysta ah yacni mar alla markuu tawxiidka u bandhigay dee maa bayna muwaxidiina wa mushrikiin kuwa rumeeyo tawxiidkii ku toosnaada iyo kuwo beeniya oo dagaal kala hor yimaada ayay ugu qaybsameen dabeed waxa uu ku yidhi saalix lima tastacjiluuna bisayi'ati qabla alxasana lowlaa tastakfiruuna allaha lacallakum turxamuun war maxaa u degdegsanaysaan cadaabka raxmadda horteed ilaan waa kuwii lahaa noo keen waxaad noo yaboohaysa hadday runtaa tahay faatinaa bima tacidunaa in kunta min asaadiqiin marka wuxuu yidhi maxaa cadaab u degdegsanaysaan raxmadda horteed miyaad rabbigiin raxmad weydiisataan miyaa ilaahay dembi dhaaf weydiisataan si laydinku naxariisto waxaa kaloo lagu fasiray bisayi'a qabla alxasana ay bilmacsiyati qabla aaca maxaa macsiyo iyo dembi ugu yaacaysaan daaco horteed mad ilaahay addeecdaan qaaluu dayarnaa bika wa biman macaka waxay idhaahdeen saalixow adiga iyo inta ku rumaysaba waanu ku baasaysanay balaayaba kaama horrayn abaaraan nagu dhacay waanu gaajoonnay oo tafaasiirtu waxay culimmadu ku tilmaamayaan dee abaaro iyo waxbaa lagu imtixaamay markay nebiga beeniyeen dabeed iyagii maxay sabab uga dhigayaan waxay leeyihiin adiga hortaaba dhibaata noogamay kaa horreyne adaa balaayada watay markaasuu ku yidhi daayirukum cinda allaah baaskiinnu ilaahay agtiisuu ahaaday oo macnaha waxaa idinku dhacaya ilaah baa qadaray shar hadduu yahay iyo hadduu xumaan iyo wanaag hadduu yahayba bal antum qowmun tuftanuun waana laydin imtixaamayaa oo dee shar iyo khayrba waa laydinku imtixaami wanabluukum bishari waalkhayri fitna wa ilayna turjacuun shar iyo khayrba waa idinku imtixaamaynaa imtixaamid xagga iyagaana laydiin soo celinaya waa kii rabbi aayad kale ku yidhi marka yacnii nebigiiba waxay ka dhigeen isagu inuu balaayada wato marka weligaa iska ilaali haddii mujtamaca ama bulshada wax dhibaatay ku dhacdo inaad tidhahdo kuwan wadaadadabana loogama horreyn waa dariiqii jaahiliyadii hore soo ma aragtaan imikaba abaaro hadday dhacaan qaar yidhaahda berigii hore yaa allah un baan odhan jiro markaaba rob kuu soo daadan jire kuwana loogama horreyn weligaa ha dambaabin umuurta ilaahay baa wata alumuuru biyadi illaah adigu adaa dambaabo diinta ka durkay dadkii hore dee xagga diinta iyo dhaqanka iyo xalaal miiradkaba in fara badan way naga wanaagsanaayeen marka yacnii umuurta ilaahay uu qadaro adigu wadaad iyo waran la midna ha u nisbayne qul kullu min cindi illaah khayrka iyo sharkaba ilaahay baa qadaro uu ka yimaadaaye adigu diinta waa inaad usoo noqotaa marka waxay yidhaahdeen waa jaahiliyadii hore wixii lagu yaqaanaye adigaanu ku baasaysanoo balaayo noogamay kaa horrayn saalaxow adaa waxaan wataa isna wuxuu yidhi baaskiin iyo balaayadaad sheeganaysaan ilaahay baa qadare aniga wax igu xidhan ma aha bal antum qowmun tuftanuun waana laydin imtixaamaya waayo dadku hadday diinta ka durkaan dee waa la imtixaamaa wa kaana fi lmadiinati tiscatu rahtin yufsiduuna fi lardi walaa yuslixuun qaaluu taqaasamuu billahi lanubayitanahu wa ahlah uma lanaquulana liwaliyihi maa shahidna mahlika ahli wa inaa lasaadiquun ilaahay wuxuu inooga warramay magaalada reer hamuud ay deganaayeen madiinat lxijri waxaa ku sugnaa sagaal nin oo arlada fasahaadiya waxna aan hagaajin sagaalkii nin markaa waa tashadeen oo waa tashaawureen waxay yidhaahdeen taqaasamuu billaah ilaahay isku dhaarsada intay cidle iskula baxeen ay yidhahdeen allah isku dhaarsada sida saxiixa ah taqaasamuu waa ficlu amrin isdhaarsada bay leeyihin yacnii culimmada qaar baa ku fasiray waa maadi oo way isdhaarsadeen laakiin tafsiirkaasi waa baciid tafsiirka raajixi waxa weeye inuu amar yahay oo waxay isku yidhaahdeen taqaasamuu billaah isku dhaarsada ilaahay dhaar isku mara oo maxay isu dhaarsanayaan lanubayitannahu wa ahlah saalix iyo ehelkiisaba habeennimaynu miri oo lanubayitannahu ay lanaqtulannahu leylan weeye goor habeennimo ayaynu geli oo aynu miri oo aynu dili dabadeed xigtadiisana waxaynu ku odhan kuwii dhiiggiisa lahaa annaku war uma hayno goor la laayey iyo meel lagu halaagay toona run baananu sheeganaa ilaahay tabaaraka wa tacaala wuxuu yidhi wamakaruu makran wamakarnaa makran wahum laa yashcuruun yacni shirqoolkaay dhigeen mid ka daran baanu ku dhignay makrigu waa sifaadka sidaynu in badan soo marray kaydka iyo makriga iyo khidaaca iyo istihzaaga iyo waxaa la yidhaha waa asifaat lmuqayada waa sifaadka ku qaydan cidda samaysa in lagu abaalmariyo oo lagu sameeyo macnaha si madax bannaan oo istiqlaali ah ilaahay looguma sifeeyo makri iyo kayd iyo wax la mid ah laakiin sifaadka muqayadka ah waxay ku yimaadaan oo rabbi loogu sifeeyaa min baabi almuqaabalati waalmujaazaah cidda samaysa in lagu sameeyo xaaladdaa marka muqaabalada iyo mujaazaadkana waa sifatu kamaal waayo markaanay muqaabalo ahayn sifatu naqsi bay noqonaysaa ilaahayna waa ka nasaanyi inaan cidaan waxba samayn u makriyo ilaahay waa ka hufan yahay taas laakiin marka ciddii samaysay lagu samaynayo waa sifatu kamaal marka alla wuxuu tilmaamay shirqoolkay saalix iyo ehelkiisa u dhigeen ku ka daran baanu u dhignay iyagoon welibay sugayn fandur kayfa kaana caaqibatu makrihim bal waxaad eegtaa ood ku waantowdaa nebi maxamedow shirqoolka iyo kaydkiiyo dhagartay dhigeen cidhibtoodii halkay ku dambaysay oo halkay ku dambaysay annaa damarnaahum wa qowmahum ajmaciin inaannu iyaga kuwii dhagarta dhigayey iyo qoomkoodiiba aanu baabi'inoonu halaagnay kulligood fa tilka buyuutuhum khaawiya bimaa dalamuu dulmigay sameeyeen darteed ayaa guryahoodii ay haawanayaan oo ay madhan yihiin ilan way halaagsameen oo kulligood waa la laayeen inna fii dalika la aayatan liqowmin yaclamuun ilaahay waxa uu tilmaamay dhacdadaas aayad iyo calaamad weyn oo lagu waantoobo wax lagu qaataa inay dadka cilmiga leh wax garanaya ugu sugan tahay wa anjayna aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun ilaahay markuu tilmaamay kuwii dhagarta dhigay inuu halaagay ayaa wuxuu tilmaamay saalix iyo intii rumaysayna inuu badbaadiyey oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ilaaliyey kadib alla wuxuu inoo tilmaamay qisatu luutin maca qowmih qisadii nebi luud iyo qoomkiisa qoomkii anshuxumada iyo edabdarrada aani cidi ugu horreyn sameeyey iyagana lagu sameeyey iyaga hortood waxaan cid lagu samayn oo markay iyagu sameeyeen dembi aan cidibo uga horrayn ayaa iyagana la mariyey ciqaab aan iyaga hortoodba cid la marin oo alla waxau ihi waluutan id qaala liqowmihi ataatuuna alfaaxishata wa antum tubsiruun bal waxaad xustaa qisadii nebi luut waxa weeyaan wakhtigiina uu qisaa uu qoomkiisa ku yidhi ma waxaan foolxumada badan baad la imanaysaan idinkoo arkaya oo waxaa la yidhi edabdarre halkay ka gaadheen golayaashooda iyagoo isu wada jeedo o iswada arkaya ayay faaxishadaa isku samayn jireen marka wa antum tubsiruun idinkoo arkaya miyaa foolxumadaa falaysaan waxaa kaloo lagu fasiray wa antum tubsiruuna ay taclamuuna oo idinkoo og foolxumadeeda miyaa haddana ku dhiiranaysaan ainakum lataatuuna arijaala shahwata min duuni nnisaa bal antum qowmun tajhaluun waxa uu ku yidhi ma rag baa wax u doonanaysaan oo dumarkii aad ka baydhaysaan alla ilaah wax magarate ayaa tihiin cidhib xumada camalkiina ka dhalanaysa aan ogeyn oo aan garanayn qaala waxau ihi sulaymaan sananduru waanu eegi asadaqta inaad run sheegtay am kunta iyo inaad ahaatay min alkaadibiina kuwa beenta sheegaya aad ka mid tahay idhab tag bikitaabii kitaabkaygan la tag hudhudow haadaa ee kan ah qoraalkaygan iyo warqadaydan qaad oo fa alqih ku tuur oo ku rid ilayhim iyaga xaggoodoo ku tuur uma tawalla dabeedna ka jeedsa canhum iyaga oo hays dultaagina dhinac uga baydh waa nidaam iyo dee aadaab iyo siyaasad wanaagsan ayay tilmaamaysaa oo fandur dabeed waxaad eegtaa maadaa yarjicuuna bal waxay isu celinayaan ay ku wada hadlayaanna soo eeg oo ha ka fogaanin dhinac uga baydh hana ka fogaan ee waxay isu celinayaanna eeg qaalad waxay tidhi markaa haweenaydii boqoradda u ahayd ee u talinaysay yaa ayuhal malow madaxyaweyntiiyey inii aniga ulqiya waxaa laygu soo tuuray ilaya xaggayga kitaabun kitaab baa laygu soo riday kitaabkaasoo kariimun wanaagsan innahu kitaabkani min sulaymaana sulaymaan ayuu xaggiisa ka ahaaday wa innahu isagu ay wa inna madmuunahu kitaabku waxa uu ka kooban yahee ku qoranna bismi illaahi ay mabduu'un bismi illaah waa mid lagu bilowday magaca alleh allihii arraxmaani ee naxariista ballaadhan ku sifaysnaa allihii alraxiim ee addoommadiisa u naxariisanayey waxaa kaloo kitaabka madmuunka uu ka kooban yahay ka mid ah anlaa tacluu ay laa tacluu ha iska kay sarraysiinina calaya aniga haddaan sulaymaan ahay oo waatuunii ii kaalaya muslimiina xaalaatiin kuwa hoggaansan qaalad waxay tidhi yaa ayuha almala madaxyaweyntiiyey aftuunii iiga fatwood oo iiga jawaaba bal fii amrii arrinkaygan iyo taladaydan bal hadda waxiiga tilmaama maa kuntu anigu maan ahaanin qaaticatan mid goynaysa amran arrin iyo talo xataa tashhaduuni ilaa aad ii timaadaan oo arrinkiinna aad ii tilmaantaan qaaluu waxay ku yidhaahdeen naxnu innagu uluu quwa awood kuwa u saaxiibaynu nahay wa uluu ba'sin iyo dhibaato kuwa u saaxiiba ayaynu nahay dhibkaasoo shadiidin daran wal amru arrinkuna ilayki adiga xaggaagu u ahaadoo talada adaa iska lehe fandurii bal hadda eeg maadaa taamuriina bal waxaadna amrayseennu kugu addeecayno adigoo eegoo dib uga fiirso qaalad waxay tidhi ina almuluuka boqorradu idaa dakhaluu markay galaan qaryatan magaalo afsaduuha way fasahadiyaan oo wajacaluuh waxay ka yeelaan acizata ahlihaa ehelkeeda kuwii ugu sarreeyee madaxda u ahaa waxay ka yeelaan adillatan kuwa dulli ay ka yeelaan wakadaalika sidaasi ayaana yafcaluuna ay sameeyaan wa innii anigu mursilatun mid u diri baanahay ilayhim iyaga bihadiyatin hadiyad ayaanu dirayaa oo fanaadiratun dabeed waxaan eegayaa bima yarjicu waxay la soo noqdaan almursaluuna kuwa la diray falammaa jaaa ay rasuulu kii hadiyadda lala diray markuu u yimid sulaymaana sulaymaan markuu u yimid qaala waxa uu ku yidhi sulaymaan atumiduunani ma waxa ii siyaadinaysaan ood ii kordhinaysaan aniga bimaalin xoolo famaa aataaniya allah ilaahay wuxuu ii siiyey ee nebinimada iyo mulkiga ah ayaa khayrun ka khayr badan mimaa waxa aataakum idinka uu idin siiyey ee dhaldhalaalkan adduunyada ah bal kaba kaalay hadalkaa hore oo antum idinku bihadiyatikum hadiyadiinna ayaa tafraxuuna aad ku farxaysaan irjic noqo nin yahow la soo diray ilayhim iyaga dib ugu noqo falanaatiyannahum wallee waxaanu ula iman oonu ula iman bijunuudin ciidan ciidanka oo laa qibala awoodi lahum iyaga aanay ugu sugnayn bihaa ciidanka oonay iska celin karin walanukhrijannahum waxaanaanu ka bixin doonnaa minhaa magaaladoodi iyo arladooda adillatan xaale ayyihiin kuwa dulaysan walxaal hum iyagu saakiruuna ay kuwa liita yihiin qaala waxau idhi sulaymaan yaa ayuha almala jameecaadkiiyow iyo akhyaartiiyay ayukum kii neebaa yaatiinii iila imanaya bicarshihaa sariirteeda boqoradda qabla an yaatuunii intaanay ii iman muslimiina xaalayhin kuwa hoggaansan qaala waxau idhi cifriitun mid xoog badan oo min aljinni jinkii ka midihi ana aniga ayaa aatiika kuula iman bihi carshigaasi qabla an taquuma intaanad ka kicin sulaymaanow min maqaamika meeshaadanad fadhido wa innii aniguna calayhi ay calaa xamli soo qaadista carshiga la qawiyun mid u awood badan oo itaal u le baanahay amiinun oo laguna aaminay qaala waxau idhi alladii kii cindahu agtiisa uu ku sugnaa cilmun ogaal min alkitaabi kitaabka uu ogyaho uu garanayo waa towraade waxau idhi ana aniga ayaa aatiika kuula iman sulaymaanow bihi carshigaasi qabla an yartadda intaanu kugu soo noqon ka hor ilayka adiga darfuka araggaagu yacnii isha aad meel ku dhufateed eegto araggu intaanad dib aanad u libiqsana ishu aanay kuugu soo noqon yacnii araggaagu intaanu kuu soo noqon ka hor anaa kuu keeni macnaha ilbidhiqsi kor haddaad eegto intaanay kuuba soo noqon agtaadaad ku arki waa biqudrat ljabbaar ilahay baa dee u sakhiray falamaa ra'aa markuu sulaymaan arkay hu carshigii mustaqiran xaale uu yahay mid ku sugan cindahu agtiisa qaala waxau idhi sulaymaan haadaa kani ayil ityaanu bihi carshiga in intan lagu keenaa ilan wax fudud maahee min fadli rabbii waa rabbigay dheeraadsiintiisa iyo deeqduu igu galladaystay oo muxuu iigu galladaystay liyabluwanii si uu i imtixaamo ashkuru inaan ilaahay mahadinayo ama akfuru iyo inaan ka gaaloobayo waman shakara ruuxa alla u mahadnaqa fa innamaa yashkuru wuxuu u mahadnaqayaa uun linafsihi ay linafci nafsi naftiisa waxtarkeedunbuu u mahadnaqayaa oo dee dheefta ka dhalata isagaa u aayaya waman kafara ruuxa ka gaalooba ee garan waaya galladda allana fa inna rabbii rabbigay haniyun waa mid ka deeqtoomo makhluuqaadka ka maarmay oon shukrigooda u baahnayn kariimun oo haddana deeq badan oo kaa ka gaaloobaya ku galladaysanaya qaala waxau idhi sulaymaan nakiruu u beddela lahaa iyada carshahaa sariirteeda nandur waynu eegi atahtadii bal inay garato am takuunu iyo inay ahaato min aladiina kuwii ay ka mid ahaato laa yahtaduuna aan garanayn bal hadda macrifadiisa inay ku hanuuntoy ku hagaagto iyo inay garan weydo ayaynu eegiye wax ka beddela carshigeeda falammaa jaa'at markay timid qiila waxaa lagu yidhi ahaakadaa ma sidanoo kalu ahaa carshukii carshigaagu makanoo kalu ahaa waa tashbiih tashbiiha tashbiihiisii bay u tilmaantay oo qaalad iyaduna waxay tidhi kaannahu waxaabad mooddaa huwa carshiga laftiisii baabad mooddaa marka tashbiihii lagu weydiiyey tashbiihiisa ayay ku jawaabtay wa uutinaa waanala siiyey baa uu yidhi sulaymaan alcilma cilmiga min qablihaa iyada horteed wa kunnaa waxaananu ahayn muslimiina kuwa alla u hoggaansama wasaddahaa haweenaydan waxaa ka hor joogsaday tawxiidka iyo cibaadada rabbi maa wixii kaanad ay ahayd tacbudu mid caabudda min duuni illaahi alla sokadii waayo innahaa iyadu kaanad waxay ahaatay min qowmin qolo ayay ka mid ahaatay qoladaasoo kaafiriina gaala ah qiila waxaa lagu yidhi markaa lahaa iyada udkhulii gal assarxa dhismahan dheer gal falammaa ra'athu sartii ama dhiskii dheeraa markay aragtay xasibadhu waxay mooday lujatan mawjad biyaa iyo mool biyaa inay soo gashay mooday wa kashafad waanay fayday can saaqayhaa labadeedii kubbay marada ka fayday oo biyaha ha la dhex gelin bay istidhi qaala waxa uu ku yidhi markaa sulaymaan innahu dhiskani sarxun dhis weeyi dhiskaasoo mumaradun min qawaariira quraarado iyo qawaariir la mariyey oo lagu sameeyey ama waxaad tidhaahdaa innahu isagu sarxun dhis weeyi dhiskaasoo mumaradun mid la malaasay oo la simay ah oo tamriidka jamalku wuxuu futuuxaatulilaahiyaha ku odhanayaa waa altamliisu waataswiya waa shayga siman ee malaasan oo waxaa la yidhahdaa dhagaxa sibibixa ee siman alxajaru alamlas marka yacni waxaa looga jeedaa mumarad waa dhismaha haddee quraaradda ahoo wada siman ee malaasan marka innahu sarxun waa dhis dhiskaasoo mumaradun mid la malaasay oo siman ah kaasoo min qawaariira quraarada ah qaalat waxay tidhi markaa rabbi yaa rabbi rabbigayow innii anigu dalamtu waan dulmiyey nafsii naftayda waa dulmiyey wa aslamtu waan hoggaansamay maca sulaymaana sulaymaan la jirkiisa ayaan hoggaansamay oo lilaahi alla ayaan u hoggaansamay allihii rabbialcaalamiina caalamiinta oo dhan rabbigooda ahaa walaqad arsalnaa wallaahi laqad arsalnaa dhab ahaan baanu ugu diray ilaa tamuuda reer tamuud akhaahum walaalkood saalixa nebi saalix maxaanu la diray an icbudu llaha bian icbudu llah ilaahay keligii caabuda faidaahum waaba iyagiyo fariiqaani laba kooxooda labada kooxood oo yakhtasimuuna doodaya maa bayna muwaxidin wa mushrik kuwa rumeeya iyo kuwa beeniya ayay u kala kaceen qaala waxa uu ku yidhi markaa saalix yaa qowmi reetulkayow lima tastacjiluuna maxaad u degdegsanaysaan bisayi'ati ta xun waa cadaabkee qabla alxasanati ta wanaagsan horteed waa raxmadee oo intaad leedihiin hadday runtaa tahay cadaab noo keen miyaad raxmadda ilaahay weydiisataan lowlaa tastakfiruuna allaha ay hal laa tastakfiruuna allaha maxaad ilaahay dembi dhaaf u weydiisan laadihiin lacallakum turxamuuna likay turxamuu si laydinku naxariisto qaaluu waxay yidhaahdeen idtayarnaa waannu ku baasaysannay bika adiga saalixow iyo wa biman cidda macaka adiga kula socotaba adiga iyo inta ku rumaysayba waannu ku baasaysannoo balaayo noogama kaa horrayn abaar iyo dhibaato adaa noo keenay qaala waxau yidhi markaa saalix taa'irukum balaayadiinna iyo baaska idinku dhacay cinda allaahi ilaahay agtiisuu ahaaday oo waa mid rabbi idiin qadiray oo idiin qorsheeyey ee wax aniga iga yimid ma aha bal kaba kaalay hadalkaasoo antum idinku qowmun qole ayaatihiin kuwaasoo tuftanuuna la imtixaamayo oo dhib iyo dheefa wixii idinku dhaca waa imtixaan laydinku fidnaynayo oo laydinku eegayo bal sidaa samaysaan wa kaana waxaa ahaa filmadiinati magaaladii waa magaaladii reer tamuuda madiinatulxijri tiscatu rahatin sagaal nin baa ku sugnaa magaalada sagaalka oo yufsiduuna fasahaadinaya fil ardi arlada dhexdeeda oo walaa yuslixuuna aan hagaajinayn qaaluu waxay yidhaahdeen sagaalkii iyagoo isballansanaya taqaasamuu billaah ilaahay isku dhaarsada oo maxaa la ysku dhaarsanayaa taqaasamuu isu dhaarsada billaahi ilaahay isku dhaarsada lanubayitannahu waa kan waxa loo dhaaranaya laysku dhaarsanayaa lanubayitannah wallee waanu miri oo waanu miri saalix oo goor habeennimo aanu geli oo aanu dili isaga iyo wa ahlahu ehelkiisaba suma lanaquulanna dabeed waxaanu odhan doonnaa liwaliyih xigtadiisa waxaanu ku odhan doonnaa kuwii dhiiggiisa lahaa maa shahidnaa mabaanaan xaadirin annaku oo ma ogin mahlika ahlih isaga iyo ehelkiisa meel lagu halaagay oo lagu laayay waryo wacaaltoona annaku uma hayno wa innaa annagu la saadiquuna kuwa run sheegayaanu nahay sidaasaanu ku odhan wa makaruu way shirqooleen makran shirqool wa makarna annakuna waanu shirqoolleen makran shirqool walxaal hum iyagu laa yashcuruuna aanay ogeynoon waxba dareensanayn fandur bal eeg nebi muxamedow kayfa kaana siday ahaatay caaqibatu makrihim shirqoolkooda cidhibtiisii dambe siday ahaatay bal eeg annaa dammarnaahum yacnii waxay ahaatay usoo qadar mubtado oo wahya caaqibada iyo cidhibta makrigoodii ka dhalatay waxay ahaatay annaa dammarnaahum inaannu baabi'innay ay tadmiirunaa iyaahum halaagaannu halaagnay buu ahaaday iyaga iyo wa qowmahum qoomkoodaba ajmaciina xaalaa yihiin dhammaantood innaa haddii la akhriyiina waa jumlo istinaafiye oo hor loo bilaabanaysa oo macnuhu waxa uu noqoni innaa annagu dammarnaahum waanu baabi'inoo waa halaagnay iyaga iyo wa qowmahum qoomkoodiiba ajmaciina dhammaantood oo culimmadu waxay yidhaahdeen magaaladii ay bannaanka uga baxeene meel buura ay hoos galeen ee ay yidhaahdeen waxaynu iska dhiganaa dad safray oo socoteey oo tegey dabeed goor habeennima un baynu ku soo rogaal celin buurta lafteedii ba ilaahay ku baabiiyey oo ku dumiyey mabay soo noqon alla waxau idhi fatilka taasi buyuutuhum guryahoodii weeye khawiyatan xaal ay tahay mid madhan oo haawanaysa bimaa dalamuu bisababi dulmihim dulmigay galeen dartii ayaanay la haawanaysaa oy la madhantahay guryahoodu inna fii daalik arrinkaa la soo sheegay waxaa idinku sugan la aaya calaamad lagu cibro qaato liqowmin qola inay ugu sugan tahay qoladaasoo yaclamuuna wax kala garanaya waanjaynaa waanu badbaadinay alladiina kuwii aamanuu rumeeyey oo wa kaanuu ahaaday yattaquuna kuwa alla ka baqaya wa luutaa wadkur xus nebi maxamedow dadkana u sheeg luutan qisata luutin nebi luut qisadiisii id wakhtigiina uu qiso ah ama ka bedelo id wakhtigii xus dadkana xasuusi qaala uu ku yidhi luut liqowmihi qoomkiisa uu ku yidhi ataatuuna ma waxaad la imanaysaan alfaaxisha ma tan foosha xun ee edabdarrada oo rag in wax loo doonto ah miyaataan la imanaysaan walxaal antum idinku tubsiruuna aad arkaysaan oo weliba aad isku daawanaysaan xumaanta oo xataa aydaan la kala dhuumanayn sida damiirkiinu u dhintay ama wa antum tubsiruuna ay taclamuun idinkoo og xumaanteeda a innakum idinku lataatuuna ma waxaad u tegaysaan alrijaala ragga miyaa u tegaysaan shahwatan liajli shahwa shahwo darteed rag miyaa ugu tegaysaan min duuni nisaa haweenka sokadood bal kaba kaale arrinkaasoo antum idinku qowmun qole ayaa tihiin kuwaasoo tajhaluuna aan garanayn cidhib xumada ka dhalanaysa camalkiinna